bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo axad ah oo ay isni soo geliso taariikhdu ay ku hastaysan tahay saddex iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan hogaamiyihii hore ee kooxda al-shabaab mukhtaar rabu cali abusuur ayaa maanta isku soo dhiibay dowladda federaalk soomaaliya iyadoo diyaarad ay ka soo qaaday degmada xudur ee gobolka bakool oo qaybo ka mida gobolkaasi in muddo uu ku dhuumilayay ugu dambayna maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab iyo ciidan taabacsan wadaadka mayalka adag ee mukhtaar rabu cali abuumansuur magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maqribnimadii caawa waxaa soo gaaray diyaarad sideex mukhtaar robo cali abuumansuur taasoo kasoo kicitantay garoonka diyaaradaha ee degmada xudur ee gobolka bakool oo in muddo a halkaasi ugu sugnaasho mukhtaar robow asigoo gabaad ka dhiganaya buuraha gobolkaasi gaar ahaan deegaano ku dhowdhow deegaanka abal ee isla gobolkaasi wararku waxay sheegayaan in wafdi waa in soo gaaritaankiisa muqdisho ay ku helinayeen taliyaha ka tirsan hay-adda nabadsugidda waa taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada gaar ahaan wasiir gaandhig oo la sheegay inuu qayb ka ahaa xubnihii soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee siday mukhtaar robo cali abuumansuur wararku waxa ay sheegayaan in magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga garoonka diyaaradaha muqdisho ammaanka si aada loo adkeeyey ayada oo loo diiday qaybaha warbaahinta iyo sidoo kale bulsho kale inay ku dhowaadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo laga soo dejinayay mukhtaar robo cali abuumansuur oo sanadihii ugu dambeeyey ku dhumaalaysanayay qaybo ka mid a gobolkaasi bakool tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladda maraykanka ay shaacisay in laga saaray liiska argagixisada mukhtaar robo cali abuumansuur waxaa soo kordhiyay cadaadiska kaga imaanaya dhinaca al-shabaab oo ayagu si aad ah u baadigoobayay wadahaween haddii uu ku biiray dhinaca dowladda soomaaliya inuu faafiyo siro badan oo kooxdaasi oo gacanta ku hayay robo sida la sheegay mukhtaar robo cali abuumansuur muddadii uu ka midka ahaa al-shabaab wuxuu soo qabtay hogaano kala duwan asigoo markiisi ugu horreysay soo noqday afhayeenka kooxda al-shabaab kadib waxa uu noqday hogaamiyaha labaad ee kooxdaasi al-shabaab markii weerar duqeyna lagu dilay ama weerar lagu qaarijiyey qorshaysan hogaamiyihii xilligaasi ee kooxda ee aadan xaashe cayrow kadib al-shabaab waxay u magacawday mukhtaar robow hogaanka dhinaca militariga ee kooxdaasi ayagoo markii dambena u noqday ku-xigeenka waa hogaamiyaha guud ee kooxda al-shabaab shabaab iyo mukhtaar robo cali abuumansuur tan iyo wixii ka dambeeyey isku dhacoodii ma ahayn mid wanaagsan xaaladda maxaa yeelay waxa uu ahaa mid ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid a degmadii uu ku dhashay ee abal halkaasoo laba mar ay ku weerartay al-shabaab ka hor inta aanu maanta isu soo dhiibin ciidamada dowladda soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka bakool kulan lagu shaacinayay in dalka soomaaliya uu gebi ahaanba ka idlaaday cudurka dabeesha ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana munaasabada soo qabanqaabiyay hay-adda w h o ee qaramada midoobey iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ah ee xukuumadda soomaaliya munaasabada oo ahayd mid si hersala loo soo agaasimahaya ka dhacday xarunta taliska dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee generaalka ahi ee degmada xamar jajab waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin uu ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo ka hadashay ahmiyadda tallaalka uu leeyahay bulshada ayadoo sidoo kale kaga mahad celisay mutadawiciintii ka qayb qaatay intii uu cudurkaasi ka jiray soomaaliya waxaana la sheegay cudurkan markiisii hore in soomaaliya uu kaga yimid dhinaca waddanka nigeria oo cudurkani sidoo kale uu ka dilaacay mar waxaana wasaaradda caafimaadka sheegtay in tilaabo adag ay qaaday si loo ciribtiro cudurkan ayadoo sidoo kalena xustay in wadamo badan oo dana arrimaha soomaaliya ay gacan ka siiyeen sidii cudurkan looga ciribtiri lahaa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda dhexe ee soomaaliya inay u istaagto sidii gebi ahaanba loo sii ciribtiri lahaa cudurkan asigoo dhinaca kalena ugu baaqay in si wadhajiran looga shaqeeyo in aanu soomaaliya dib ugu soo laaban cudurkan iyo sidii laysaga kaasho lahaa arrimaha la xiriiray hirgelinta tallaalka oo uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in bulshada qiimo gaara uu leeyahay
waxaa farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabaddan lagu xusayo inaan dalka laga helin qof qaba cudurka dabaysha saddexdii sano ee lasoo dhaafay cudurka dabaysha wuxuu dalkeenna ka jiray muddo dheer wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyey carruur fara badan oo soomaaliyeed in laga waayo dalkeenna waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah kaasoo soo bilowday sannadihii sideetanoyadii runtii waa guul noo soo wada hoyatay maanta guushaas waxaa mahaddeeda leh alle iyo shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan unisef iyo w h o iyo shacabka soomaaliyeed oo iyagu laftooda ku ammaanan inay si hagar la'aanah uga qayb qaateen dadaalada lagu cirtirayay cudurkan dabaysha ah
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ilaa iyo saddex qareen oo ka mid ah kuwa u doodaya xubnaha sideedda kursi ee maxkamadda sare ee dalka ay sheegtay in dib loogu laabanaya ayaa maanta qaraar waxay u gudbiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda soomaaliya qareenadan u doodayay xubnaha dacwadda ka keenay doorashada sideed kursi oo maxkamadda sare ee dalka ay marte u amartay in dib loogu celiyo ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ku dalbanayaan in la fuliyo go-aanka maxkamadda war qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen saddexdan qareen oo u doodaya sideedda xubnood ee dacwadda ka keenay kuraastan muranka uu ka taagan yahay doorashadoodii ayaa waxa ay ugu baaqeen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya in ay dib u eegaan sharciga iyagoo ku baaqay in dib loogu noqdo doorashada sideeddaasi kursi ee muranka uu ka jiro qoraaladan oo ay ku saxiixinaayeen xubnaha saddexda ah ayaa waxa ay si gaara ugu socotay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xerigaalyaha guud ee qaranka soomaaliya garyaqaanka guud gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gudoomiyaha aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayagoona warqadan ay ku xusnaayeen saddexda qareen ee ayagu u doodaya kuraasa sideedda ah ee mudanayaasha baarlamaanka ama qaar ka mida sideeddaasi xubnood ay sheegeen in markii horeba qaab musuq ah kuraastoodii looga soo dhacay sidaa ay ku andacoonayeen wararkan laga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilanna waxa ay sheegayaan in maanta loo magacaabay guddi dhameeyo khilaafka ka dhex taagan golaha wakiilada ee maamulkaasi xildhibaanada golaha wakiilada ah ee maamulka somalilan ayaa qaar ka mid ah maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa ayna sheegeen in guddi ka kooban toban xildhibaan oo golahaasi ah ka tirsan loo saaray khilaafka ka jira golaha dhexdiisa cali yuusuf jaamac oo ku-xigeenka saddexdaasi waa ku-xigeenka saddexaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in toddoba maalmood la fasaxay golaha wakiilada waqtigaasi waqtigaasina uu sheegay in xal looga gaari doono khilaafka baahsan ee haatan ka dhexeeya golaha wakiilada baashe maxamed faarax oo ah guddoomiyaha lagu muran san yahay xilkiisa ayaa sheegay in khilaafkani ay xalin doonaan guddoomiyahaasi loo magacaabay iyo in ay xal ka inay xal ka gaadhaan natiijadii ka dhalatay muranka baahsan ee haatan mudanayaasha ka dhexeeya cabdiraxmaan maxamed talyaanle oo ah musharaxa la sheegay in lagu guulaystay ee maxkamadda dacwadda u gudbiyey ayaa sheegay inuu guddigaasi ka war sugi doono ilaa intaay ka soo saarayaan wax lagu qanci karo khilaafka ka bilowday natiijadii ka soo baxday tartankii guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray deegaanada somalilan kaasi oo lagu muransan yahay natiijada ka soo baxday oo la sheegay in qaab musuq maasuqa uu kusoo baxay guddoomiyaha iminka la sheegay inuu yahay guddoomiyaha golaha wakiiladaasi ee baashe maxamed warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinaya intaynu dib ugu kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo